wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed iyo hay-adda soos ayaa wada sidii kaamanka barakacyaasha baydhabo loogu samayn lahaa ceelbiyood iyo sidii loo nadiifin lahaa ceelalka hadda ay haystaan si looga hortago dhibaato caafimaad darro hirgelinta ceelalkan waxay muhiim u tahay dadka barakacyaasha ee wakhtigan wajahaya dhibaatada xilliga jilaalka islamarkaana dareemaya biyoyari maadaama ceelalka ay sii gurayaan agaasimaha waaxda biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya liibaan aadan ayaa faahfaahin ka bixiyey booqasho ay ku tageen kaamuunka barakacyaasha iyo baahiyaha ka jira sidii wax looga qaban lahaa booqanay annaga wasaaradda biyaha iyo wasaaradda caafimaadka iyo hayadda soos wada jira qaybo ka mida kaamuunka ku yaala kaamuunka barakacyaasha ku yaala a d c iyo sheekh casharood ujeedka booqashada maanta tobni goobahaasna waxay ahayd koo hortayna u kulbanno baahiyaha ka jira goobahaas dadka barakacyaasha ku noolyihiin taawunka kan xigta sidoo kale inaanu waxa la yidhaahdo biyo dhaamin oo wasaaraddu ay dagaal ku jir kula jirto oo dhibna nagu hayo inaanu bulshada aanu wax u dhaamno aanu u samayno taawunkaas dadka barakacyaasha ku noolyihiin oo dad kumanaan qoys kor dhaaf ay ku nool yihiin ereyadaas waxaan ognahay in biyaha bulshada ay ka hesho ay adag yihiin inaan biyo toos ah oo biyo gelin toos ah aan u samayno bulshada ku nool taamkaas barakacayaasha si wax sustainable ah oo runtii ay kaga maaran karaan waxaad ii amoodaysa annaga dhibaata nagu hayay baahida bulshada ee qabtana aan meesha ka saari karaynin inaanu xalkeeda raadino anagoo la kaashanayna hay-adda soos runtii waa u mahad celeynaa sabijidanba waxay diyaar u tahay ceelashii aan booqanay maanta in dhammaantood dayactir loo sameeyo bulshada kaanunka ku dhowdow ceelashaas degan na in biyaha toos loo gaarsiiyo goobaha aanu tagnay dabcan waa goobo soos iyo wasaaradda caafimaadka ay kawada shaqeeyaan oo bulshada ay dabcan caafimaadkii ay ka helaan iskuullada ay ku yaalaan marka ka wasaaradda biyo ahaan meel soos la kaashada lafteeda waxaan isku dayaynaa inaanu ka jawaabno baahiyaha dhinaca biyaha ee ka jira goobahaas waxaan rajeynayaa insha allah sida ugu dhaqsiyaa badan bilaha soo socda sanadkan haatan bilowday in goobahaas laga maamo biyihii dhaaminta la samayn jiray oo kharash fara badan ku bixi jiray dowladahaas dadka loo dhaamin jiray oo wasaaradda ay kasoo horjeedo marwalba dagaal kula jirto ka wasaaradda biyahaan oo aan u aragno inaysan xal lahayn oo aysan xalka bulshada aysan ku jirin laakiin ay abuurto baahi joogta aan laga bixi karin mar walba taagnaata marka taana lala dareena baan kolley fursadan resourceka yarka ay hayso ay ahayd soos nagula kaashanayn inaan ubaahayaa dowladaas a b c kaamka ku yaala iyo sheekh cashar waxaan inaan kaga jawaabno haddii ilaah yiraahdo waaba mahadcelinayna tiimka dabcan ka socda hayada soos iyo wasaaradda caafimaadka laftooda meelaha aan tagnaa dhamaanta shaqada qurux badan tahay sidoo kalena kurbal laftooda u sameynaya baahayaa dhinaca musqulaha ee bulshada ay qabaan oon waqtigoda na rajeynayno isla iyadoo soos wada kaashan in jawaabo degdeg ah laga bixiyo koley kormeerka iyo booqashada maanta aan golaha ku tagnay
dadka barakacyaasha ayaa xilliga jiilaalka dhibaato badan soo food saarta maadaama inta badan ceelasha biyaha laga cabo ay biyo yareeyaan